waa tahay dhegeystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa barnaamijkeennii martida mikrofoonka toddobaadkanna barnaamijka waxaa marti iigu ah baashe maxamed faarax oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada somalilan guddi ka socda golaha guurtida ee somalilan ayaa maanta heshiis dhex dhigay xubnaha golaha aqalka wakiilada oo khilaaf ba-an uu ka dhex jiray heshiiskan xubnaha la dhex dhigay ayaa waxaa ku jira in la laalay mooshin la damacsanaa in xilka looga qaado guddoomiyaha aqalka golaha wakiilada ee somalilan cabdiraxmaan ciro haddaba baashe maxamed faarax ayaan ka waraysanaya heshiiskan iyo weliba muranka ka dhex taagnaa aqalka golaha wakiilada ee somalilan ugu horeyn baashe maxamed faarax en kusoo dhowo barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda v o waa tahay baashe waad mahadsantahay adiguna su-aasha igu horreysaan doonay inaan ku weydiiye waxay tahay heshiis ayay xubnihii golaha guurtidu dhex dhigeen aqalka baarlamaanka somalilan oo muran uu ka dhex taagnaa heshiiskan waxaa ku jiray in la laalay mooshinkii aad idinku wadeen ee aad doonayseen inaad xilka uga qaadaan guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdiraxmaan ciro bal waxaan doonaya marka hore inaan ku weydiiyo aragtidaada heshiiskan iyo sidaad ugu qanacsan tahay dabeecaddaas waa wax iska caadaha marka somalilan isqabato waxa weeye aqalka odayaasha ayaa soo dhex gala waa wax iska caada muranka soo yimaada odayaasha soo gala marka sidaad umaqlasheen waxa weeye odayaasha guddi odayaalaha soo dhex gashay waxa la isku hayana waxay ahayd xeerka diiwaangelinta codbixiyaasha ee madaniga ayaa la isku haystay qodoba laga bedelay markii guurtida loo direeyey marka qodobadiina guurtida waa cadaysay in qodobadaas gudoomiyuhu ay saareen inuu dembigeeda leeyahay laakiin de xeerka guddoomiye ku-xigeen xeerarka xubnaha aqalada wakiilada iyo baarlamaanadu waa isku qabsadaan oo laakiin in mooshin xilkii guddoomiyaha looga xayuubanaya meesha yimaada dadka qaarkood arrintaas waxay u arkayeen inay tahay mid aan ku habboonayn meesha iyo xilligaba maya waxa weeye xeerarka waa la isku qabtaa laakiin xeerarka mar haddii loo odeeyo oo go-aanka kolahu dhaco xeerka waxba lagama bedeli karo sidiisaa loo sidiisaa loo saxaa marka lama bedeli karo go-aan kale wax qodob laguma tari karo marka kaasumawadmeeshinkuna dabada ku hayay marka hadda wa iska soo afkoohay annaguna wax dhibaato weyn oo hadda mar haddii odayaashii ay soo galeen ma diidi karno waxay odayaasha soo gooyaan wax kasta aanu ka qabno marka marka waad ku qanacdeen soo maaha go-aankan guddiga dhexdhexaadintu ay idin soo saareen a a a labadaba waa lagu qanacay aad baa lagu qanacnay annagoo eegayna maslaxadda dalka
waa tahay mucaaradku hadday noqon lahayd kuwa aqalka wakiilada ku jira iyo kuwa kaleba arrintan waxay ku eedeynayaan oo ay farta ku fiiqayaan xukuumadda iyo madaxweyne siilaanyo oo ay leeyihiin iyaga luku leh oo dabada ka riixaya
madaxweyne dawladdu shaqa kuma leh waxa weeye wax golaha dhexdiisa ka dhashay kolley dee mucaaradka waad iska ogtahay oo dawladda way eedeeyaan laakiin waxaana meesha ma soo gaarin haddii dawladda lug ku leedahay marka dawladda waxa lugay ku leedahay ma jiro waxa weeye arrin golaha wakiilada dhex jiil bay ahayd waa gartay iyagu laakiin waxay ku doodayaan mar adiguna waxaad ka mid tahay inkastood guddoomiye ku-xigeen tahay haddana xisbilxaakimkii baad ka mid tahay marka mucaaradku waxay ku doodayaan in arrintan mooshinkan iyo buuqan dhinaciina aad ka wadeen in ay qeyb ka ahayd qorshe la doonayo in wakhtigu u dhaco si markaasi xukuumadda siilaanya ay muddada u dheersato u dheeraysato oo muddada u kororsato oo aan doorashana ka dhicin dalka waxa weeye taa waxba kama jiraan waxa weeye kulmiya waxa weeye waa xusbi weyn oo la yaqaan wakti ay doorasho ka baqaana ma ma joogno marka kalsooni badan baanu ku qabnaa wakti kastay dhacdo inaan xusbiga kulmiya si helayo awoodda awoodda helayo dadka ugu cod badanna ay yihiin markaa sabab dib loogu dhigaa ma jirto waxa weeye waxaa dibudhigideeda waxaa ku soclay waktiga commissionkay ku xidhan tahay inay waktigii qabtaan laakiin baqdin kale ku jirta dawladda iyo iyo kulmiye midna ma jirto haddii layaa beriha la qabto diyaar baa loo yahay laakiin hardanka adiga iyo cabdiraxmaan ciro guddoomiyaha golaha wakiilada idinka dhexeeyey buuqan oo dhanba uu salka ku hayo waxa ay mucaaradku ku doodayaan iyo dadka qaarkooda somalilan jooga in la doonayo in maxay ahayday wakhtigu uu dheeraado oo markaasi aan doorasha dhicin si markaasi xukuumadda silaanya ay ay ay muddo kordhis u samaysato maxay adiga kula muuqataa dooda noocaasi aniga doodaas waxaa ila muuqataa midaan waxba ka jirin sababta waxa weeye dee commissionka ay ku xidhan tahay marka commissionka la magacaabo iyagaa sheegaya jadwalka sida waktigaas sheegaya una malayn maayo hadda dee qof kasta oo somalilan jooga waa ogyahay waktigan inaan laga gaarsiinayn june inaan laga gaarsiinayn laakiin ma qabo dawladdu inay hadda waxaa u sameynayso inay wax kororsato waayo shabada u kororsataa ma jirto madaxweynaha waad maqalso markastoo hadlo wuxuu leeyahy waktigeedii bay dhacaysa haddii laga si ay dhamaystiraan komishanka qaranku waa tahay marka iminka waa laydin heshiisiiyey mooshinkiina meesha waa laga saaray waxaana guddiga idin dhexdhexaadinaya ay idiin sheegeen inaad wada shaqaysaan toddobaadkii horena waan ogeyn in fadhi markaasi adigu aad shir guddoominaysay in uu qabsoomi waayey oo qolooyinkii mucaarad ku iman waayeen in shaki uu ka dhex jiro xildhibaanadana waa la ogyahay sidaad iminka iskugu laab furnaanaysaan sidaad u wada shaqaynaysaan bay idinla tahay adiga shakhsiyan adiga iyo guddoomiyaha sidaad guddoonkii u wadaagi kartaan xildhibaanada mucaaradkii muxaafidkuna siday hawshii u gudageli karaan waxa weeye aniga cabdiraxmaan waxaan nahay laba nina saaxiiba muddo toban sanaan soo wada shaqaynan wax walbana khilaafka way iska jirayaa waxa weye marka doorashooyinku soo dhawaadaan kolley khilaafka wa iska way iska jirayaan laakiin waxaan ka danta ummadaan ka horeysiinana wax kasta oo jira sida caadigayd baan u wada shaqaynanaa dee dad wada shaqaynayana kolley khilaaf waa iska soo dhex geli karaayo lama odhan karo khilaaf ma ma iman karo marka waxaan ku dadaalna waxa weye danta dalka inaan u wada shaqeyno oo aan khilaafka iyaga yarayno haddii hadday suurtooda waxaa jirta in dadka qaarkood ay hadal hayaan xildhibaanada golaha wakiilada somalilan in aanay ka madhnayn musuq maasuq oo mucaaradka iyo dadka qaarkood waxay eedda ku riixayaan dhinaca xukuumadday leeyihiin xukuumadda mucaaradka xildhibaanada qaarkood si ay usoo kala jeedato xitaa lacag bay ku bixisaa adigu xisbigii xaakimkaad ka mid tahay ood ka tirsan tahay gudoomiye ku-xigeenkii koowaadna waa tahay maxaa eedahaasi ka jira wa eedaha waxba kama jiraan xisbul xaakimka shan iyo afar iyo konton xildhibaan baanu nahay oo xisbiga kulmiye ah sabab looga soo kala jiitaa ma jirto wax sharci kastoo golaha la keeno awood baanu uleenahay inaanu wasiino marka waxaanu ka mid nahay xisbul xaakimku waa afar iyo konton marka afar iyo konton meeshay doontay marin kartaa marka sabab loo kala jiito anaga ma neysi lacagti waxa ku markaad majority aada haysan baa waxaa laga fekeraa laakiin mar hadda kolihiiba majoritygiisa haysto sabab xukuumadda lacag u bixisaa meesha martaaday waa tahay waa tahay baashe mar haddii iminka heshiis labadiinii dhinac la dhex dhigay maxay yihiin marka howlaha ugu horreeya iminka idin horyaalla ee aad doonaysaan inaad qabataan guddoonkiina iyo aqalkiinuba waxa weeye howlaha na horyaal waxa weeye waa saxintii commissionka qaranka oo lasoo magacaabay dawladda soo magacaabtay wakti hore guddigii doorashada waxaa ugu horeynaya komishinka doorashooyinka iyo miisaanadii laba laba kun iyo shan iyo toban in hortaal muddana hortiin labadaasaa ugu horeynaya waxa la qabto waa tahay marka haddii aan hor aan ku weydiiyey arrinta ku saabsan ansixinta guddiga doorashada dad badan oo somalilan jooga ama somalilan arrimaheeda la socda markay eegaan siyaasadda iyo mararka qaarkood buuqa dhinaca siyaasadeed ee somalilan ka dhex jiray dhinaca aqalka wakiilada waxay leeyihin suurtagal ma noqon karto wakhtiga iminka dhiman iyo howlaha horyaalla in doorashadii wakhtigii loogu talagalay somalilan ay ka dhacdo adigu maxay kuula muuqataa doodaasi waxa weeye de commissionku hadduun baa waktigiisi dhammaaday kii hore sagaal iyo labaatankiiba ka dhammaaday hawlihii badankeeda way sii qabteen waxa hadayna waxaa dhamaystiri doona marka commissionkan weekend kole waa la ansixinayaa marka hawlahooda way bilaabaya wakti badanna waanu waa haysanaa oo hadda waxa weeye waa waa lix bilood iyo waa toddoba bilood marka waxaan rajeynaya inay todoba bilood ku dhamayn karaan haddii ay sadaalaha
waa wax qaryaa ka iman jiraan lacagtii waa la hayaa hawshiidan komishinkii horaa sii doorashooyinka sii waday inay doorasha dhacdo rajadeeda intay leegta adiga taa qof kastoo somalilan jooga in doorasha dhacdo waa la filayaa hadday xitaa daba dhacdana wax weyn oo ay u dhacasaa ma jirto laakiin waxaan rajeynaynaa wax waliba sida loogu talagalay inay ku socdaan marka dibudhacna waa suurtagal in in dibudhac uuna u yimaado jun lix iyo labaatankeeda weeye waktiga doorashadu loo cayimay marka mar kasta un komishanka unbaa xaq u leh inay sheegaan inay waktigeeda ku qabsoomayso iyo inay dib u dhacaso iyagunbaa sheegi kara laakiin cid kaloo sheegi karta ma jirto dowladuna shaqa kuma leh axsaabta mucaaradkuna shaqa kuma leh laakiin komishankaas unbaa jadwalka markuu sameeyo isagaa sheegi doona waktiga la qabanayo inay waktiga ku qabsoomayso iyo ay dib u yaro dhacaso
waa gartay buuqa idinka dhex taagnaa markay noqoto aqalka wakiilada somalilan aragtida dadka somalilan ay khilaafkiinaasi ka aamineen iyo kalsoonidii dadku ay idiin qabeen siday u saamaysay arrintaas wallahi khilaafkani de waa khilaaf kale oo golaha dhexdiisa wax shacabka iyo dhibaato ku hayay maahan waxa weeye muran siyaasadeeda golaha dhexdiisa oo wax laysku hayay inkastoo somalilan dadku ma jeclaa muranka iyo buuqa ma ay jecla wixii dhacayna dee waanu ka raaligelinana haddii loo qaatay laakiin wax saameyn kule shacabka may ahayn wax golaha dhexdiisa ayay ahayd kolley waa waa laga yaabaa dadka qaarkiid dadku isku mid maaha qaar wax iska hawl un gole baarlamaan baarlamaan oo dhan buuq iyo wadahadal iyo way iska jiraa marka dad uqaatayna waa jiraan dad caadi u arkayay oo arrinta waa gole waa arrin gole golaha sidiisa ha loo daayo marka qolooyinka mucaaradka xoogaa buumbuumisa ku sameeyey laakiin dadka intiisa badan waxba kama qabto marba way dhici jirtay intii tobanka sane aanu joognay buuqan inbuu iska iman jiray marka doorashooyinku soo dhawaadaan waa tahay buuqa baarlamaankiina aqalkiina wakiilada ka dhex jira ayaa dhinaca kale markaad eegto muqdisho iyo dowladda dhexe ee soomaaliya iyadana baarlamaankooda waxaa ka dhex taagan buuq isbarbardhig markaad ku samayso sidee wax idinla muuqdaa buuqiina iyo kooda markaad isbarbardhig ku samaysa aragtidaadu maxay noqon kartaa aragtida waxbay ku kala duwan tahay de annaga sida adeerkasay maalintii iyadoo la qaadi lahaa codkii shan iyo soddon xildhibaan oo guurtida baa soo dhex galay oo golaha soo galay waa waa waxaad la socoto marka de waan ka xunnahay waxaan ma xamarna dee in si caadiya cod loogu kala baxo democracy baa meesha yaal marka buuqu ma fiicno waxa weeye sida caadiga ahayd dee in cod lagu kala baxa weeye in lagu buuqo iyo in lagu dagaalamo golayaasha maba aha waa waxa gartay weeye fartaasaa lagu kala baxaa marka marka iminka guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya waxa uu sheegay in isniinta uu mooshin keeni doono eh, laba jeer oo isku day horena ma suuro gelin Eh, maxay kuula muuqataa adiga maalinta isniinta ah En, eh, maxa- maxaad saadaalin kartaa adigu ma ma sidii horaa ka dhici doonta mise waxaa waxaa la saadaalin karaa waxaa la saadaalin karaa waxa weeye shirguddoonka golahu de ninkii buuq sameeyo wuu ka saari karaa ama shan ha ahaadeen ama toban ha ahaadeen marka waa wax iska caadiya haddii ninku dee buuq sameeyo laba jeer fadhiisa aamus baa la odhanaya haddii markaa eh, eh, uu aamusi waayo waxaa golaha laga saara khasab baa lagaga saaraa waa wax sh- sharci ba- baarlamaanadoo dhan eh, u yaal
maxaa idinku marka, eh, idinka dhinaciina somalilan buuqaasi baarlamaanka soomaaliya had iyo Anagu- jeer dhex mara maxaa casharood ka barataan annagu eh, dee baarlamaankan eh, xamar waa ka horeynay eh, muddo badan baanu eh, eh, baarlamaanka iyagu dhisnaa eh, buuqa iyaguna eh, ma gaadho xadkanu hadda eh, gaadhay laakiin waxa weeye eh, waxaanu rajeynaynaa in ilaahay iyagana u fududeeyo oo buuqa ay iska eh, democracy lagu kala socdo cod lagu kala baxo oo eh, dee ninka cod haystaa uu eh, lagu kala baxay aan buuq iyo qaylo iyo ayay ku kala bixin cod ay ku kala baxaan sidaa democracy wayna farayaa wax weeye way cod lagu kala baxaa
waa tahay Een, baashe maxamed faarax gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada somalilan aad baad ugu mahadsantahay inaad barnaamijka martida mikrofoonka igala qayb gasho Aad- hadda xisaabaha mahadsan waa la- waa mahadsantahay intaasina dhegeystayaal waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkeennii martida mikrofoonka toddobaadkanna waxaa barnaamijka marti igu ahaa baashe maxamed faarax gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada somalilan intaan barnaamijkan mid la mida ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo